wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale ayaa kormeer ku tagay goobta ay ku xahaysan yihiin xoolaha udxiyada kuwaasi oo loogu talagalay in loo qaybiyo dadka danyarta ee ku nool magaalada kismaayo si loogu faa'iideeyo maalmaha ciidda kormeerka mas-uuliyiintan ayaa daarna xoolaha udxiyada noqon kara iyo kuwa aan noqon karin maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaana si guud faahfaahin ugu bixiyey kormeerkan iyo waxyaabaha uu daarnaa maanta kormeerkeena wuxuu daaran yahay inaan soo indhaindhayno xoolaha loogu talagalay in loo gowraca udxiyada goobaha ay ku xaraysan yihiin maanta waxaan kusoo hormarnay goobta xoolaha kusoo xareeyan hay-adda siif si xoolahaas anugu indhaindhayno nafkan loo qalayo udxiyada ma yahay nafkii loogu talagalay mise ma ahan sidaad arkayseenba waxaan kormeeraynay ama aan indhaindhaynayna xoolaha waan dhex maraynay culummadu iyo annagaba waxaa lasoo qabanaya markaas iyadaa nafkii aan munaasib u ahayn oo ama u qalmin in loo qalo udxiyada waa la calaamadaynayay kadibna waxaan amrayn in lasoo bedelo marka ujeedkeena intaasuu ahay maanta waxaanan rajaynaya insha allahu tacaala inaan dhammaan ka wada faa'iideysan doono maalmaha hadda aan ku jirno iyo dhammaadka gabagabada maalmahan nagu soo aadan gaar ahaan inaan cibaadadeena aan badinno oo ma garanaysaa waad ognahay tobankan hadda aan kusoo guda jirnay qiimaha uu leeyahay marka aan ka faa'iidaysano sidoo kale mar kalena waxaan rabaa inaan wargeliyo dhammaan kamidanayaasha barnaamijka aan ka shaqaynaya wasaaradda inay la soo xiriiraan intanoo wasaaradda la soo xiriirtana waa aragnay soo diiwaan gelisay inta kalena waxaan rajaynayaa inta dhimanna insha allahu tacaala inay wasaaradda la soo wadaagi doonaan shaqooyinka ummadda u hayaan maadaama shaqada wasaaradda ay tahay marka insha allahu tacaala culimmadii iyo wasaaraddii basaakii waxaan kusoo guulaysanay goobta ugu horreysay inaan soo indhindheenno aana soo calaamadeenno naftaha aan u qalmin in loo gowraco udxiyada marka mar kale aada u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu